adeer shabeelladaas waxaa ka dhacay toban saac habeennima waxaa lagu weeraray meel beri raagtiisa beerah seendaah oo ku tiilay dadkii deganaaya lagu weeraray maraykanka fantry oo lugahaana ku weerar oo ku laayey dad sagaal qofa ma garatay sagaalnima beeraley oo ku duulo rag wiisaan ku leh beeralayda oo ka mid yahay halkaasa xasuuqaasu ka dhacay haddana waa lasoo wadaa maydkoodii ma garatay saxaafaddana toosaa loogu soo bandhigaa dee intaa anaga aan hubno dadku geeridu sagaal waa lasoo wadaa mayda dad badanoo dhaawacana waa lasoo qaaday oo isbitaalada xamara la keenay dad kale oo mayda inuu duur ku jirana dee waa laga yaabaa markay ayagoo afatariya tageenoo ay dadka laihayay dad badan cararay in dad duur ku dhintay waa loo malayhaa dad dhaawacna duur ku jira waa loo malaynayaa marka xasuuq genocide ahoo aan loo aabadayinoo foolxuma oo gardaraha dad shacab oo beeraleya waa ku dhacay arrintaasoo arrin kasta ah oo arrintii gaalkacyo ka dhacday oo kala hodmoodo si toosa in dadka khaasa loo beegsanayo ayaa meesha ka dhacday saxaafaddana waa la wadaagi doonaa idoo intaa ka weyn oo warku inta ka weyn yahay haddii ilaahay idama garantinaya aniga xaqiijinaya nin weyna kula hadlaya meesha dadaa jooga cid walbaa joogtoo nooga soo warramaysa marka arrintaas arrin biyo kaba dhibcaana weeye raggaa meeshaasaa lagu laayey ciidanka maraykankaana meesha ku laayey ma garan dawladda soomaaliyana way arkaysaa cid walbo rabta inay arrinta ogaatana waxay u ogaa toosay ogaanaysaa ma garata adduunkana waa loo qaybiyaa social media dhaan ku shubaynaa waana cid walbaana kasoo qaybgelaysa arrin weyn waaye arrin si mug lahaana arrintaas haddii ilaahay askun oo dhici doonaa haddii ilaahay idmo marka saas weeye in la aasi doona waa fili maayo iyadoo aan jawaab kale bixin haddii ilaahay idmo kolley waa la aasaa dhihi maaye waa la keenayaa maydkaas waa la keenaa